dalka kanada waxa uu ka mid yahay wadamada ay sida aadka ah ugu qulqulayaan dadka soomaalida ee ka taga dalkooda iyo wadamada afrika dowladahan oo qeyb ka ah kuwa la dagaalama dadka soogolootiga ah ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay tegay dad badan oo soomaali ah xilli uu dalka ku jiro sicir barar iyo dhibaatooyin dhaqaale caqabado kala duwan ayay la kulmaan markii ay halkaasi tagaan waxaana ka mid ah dadkaasi nin lagu magacaabo cawil garaad oo sheegaya in qofkii waxbarta iyo kan aan waxbaranba ay isku mid yihiin dalkaas oo ayna ka jiraan dhibaatooyin badan
farqi weyn baa jira halkan waxa weeye dhib baa ka taagan hawsha mayaara siddeed saacadood labiyo toban saacadood baad tagnanaysaa hawl fudud mataan aniga soo sugaan baa ka yimid shaqa waxaan ka bilaabay xafiis baan ka bilaabay shirkad baan maamulay business baan ka shaqaynayay marka waxaan shaqaynaya anu wax fudud bay ahayn waqti laakiin halkan waxa weeye ama shahaado wado ama ha wadan dadku waa siman yihin markii lagu yiri security gaardka ee bankiga jooga iyo gabadha kaashiyeerka ah isku waqti bay shaqeeyaan taagnaashaa lagu shaqaynaya marka howlsuma yar halkan dalka kanada oo ka mid ah dalalka ay soomaalidu ku badan tahay ayaa mar weliba laga soo sheegaa xaalado duruufeed oo aada u daran taas oo ay u weyn tahay in la ugaarsado dadka soogolootiga ah ee waddankaasi taga si kastay ahaataba waxaa dalalka reer galbeedka ay warbaahinta kasoo tebisaa dad soomaali ah oo lagu dhibaateynayo qaar ka mid ah waddamadaasi iyadoona aysan jirin cid u dooda oo dembiyadooda furta